tuulada buurfuule waxa ay ka mid tahay tuulooyinka hoostaga degmada mahadda ee gobolka shabeellada dhexe dadka ku nool tuuladaasi waxaa soo wajahay xaalado kala duwan oo dhanka caafimaadka ah haba ugu badnaadaan xanuunka jadeecada oo haya caruurta ku nool tuuladaasi cabdulaahi yuusuf oo kamida waxgaradka tuulada buurfuule ayaa ka warbixiyey xaaladaha caafimaad darro ee deegaanka ka jira oo ay kamid yihiin jadeeca iyo shuban caruurta ku dhacay dhinaca caruurta xoogaha xanuunadooda balkoos iska yihiin baashiyaana maaragta la jirto hablaha hadda maanta jirana intooda badan wax ka warqabo ma aha waxaa arkaysaa saddex maalin afar maalin anigu asoo baashi ay haysato ay ku leedahay gabadha hooyadiis ahayd kama warqabin jadeeca cudugaan kasoo baxday iyadoo taas ay ka tahay ogaaldaro yaw isbuucan oo hadda aan ku dhex jiro gudihiisa arkay gabadh oo wiil wadato dhehaysane canugan maanta kula afar kula shan uu iga qandhaysayahay wadii aan weydiina waxay igu dhahday jadeeca kasoo baxday kamana warqabin aqoon darayna intaas iga noqotay haddana wuu iska yararoon yahay dhahday taariya badan oo na qabay alxamdulilah hadda wuu i fiican yahay dhahday kulleyba baashina way kasoo baxday dhibaato kaloo hadda ziyaada oo ku arkayna malaya dhahday ha way jiraan xarun oo la sameeyaa jirto kulleyba wixii ayaga oo maaragtay dadaalkooda ku aadan oo ayaga ay kari karaan wixii soo gaar way qabtaan wixii ziyaada oo markaas intaas dhaafsanoo ayaga awoodooda katan badanna waxay u diraan xagga iyo dooray u diraan maya maya wax hadda nooga dhinto ma jiraan xanuuno kaloo yaryaruunti ahaa jiro oo ayagana ku aadan dhinaca caruurta kaasoo ku aadan shubanka canuga maaragta xoogaa maalmaha qaarkood wixii ka dambeeya sida qaarkood oo iska naqahaa laakiin hadda wax nooga baxay ma jiraan gargaaran ka codsanaynay intii laga sugaayo ilaahay ka sokow hadda maanta gobolka lagu teeray intaasaana laga sugaaya inay gurmadkaas ay soo sameeyaan oo gargaar ku aadan dadka ku nool tuulada buurfuule ee hoos tagta degmada mahadaay ayaa codsaday in loo fidiyo gargaar caafimaad